sidaan ognahay wax adugu saddex toddobaad keliya ayaa ka dhiman ololaha doorashooyinka dalkan maraykanka runtiina aad baa hadda laisugu soo dhowaaday oo murashaxa xisbiga dimuqraadiga ah kamala harris iyo murashaxa xisbiga jamhuuriga donald trump waxaa moodaa hadda inay aad iyo aad nambaradooda isugu soo dhow yihiin nambaradii ugu dambeeya hadda la qaaday qaar waxay hadda soo saareen in labadooduba ay haystaan boqolkiiba afartan iyo sideed halka mid dhowr kale oo ayaguna xogaha la ururiyey maanta ilaa shalay ay sheegayaan in kamala harris ay laba bointo horeyso qaar ay ay qorayaan inay kala haystaan afartan iyo sideed iyo konton qaarna ay qorayaan afartan iyo sagaal iyo konton iyo kow marka waxaad moodaa in aad hadda guud ahaan marka xagga laga fiiriyo doorashooyinka waddanka oo dhan in guud ahaan waxaad moodaa aada laisugu soo dhowaaday hadda waaya ra-iyo ururinta lagu qiyaaso sida la isugu dhow yahay ama dadka halka ay jiraan ma lagu cabiri karaa maalinta doorashada ma ka tarjumi kartaa maalintaas marka aan dib ugu noqonno taariikhdii dalkan maraykanka in badanaa ra'yi ururinta iyo xog ururinta in laga ururiyo dadka in laga qaado ra'yigooda iyo aragtidoodu way soo dhowaataa laakiin sawir saxa ma bixiso waayo waxaan tusaale usoo qaadan karnaa xilligii hillary clinton iyo donald trump ay ordayeen meelo badan oo ay xog ururintu tilmaameen inay hillary clinton ku horeyso xilligii doorashada waxaa ku guulaystay donald trump marka ma inay soo dhoweeyaan oo xog ururinta laga qaato fikir mise inay yihiin qiyaas rasmiya oo maalinta doorashada lagu qiyaasi karo laguma qiyaasi karo maalinta doorashada laakiin waa soo dhoweyn weeye iyo dadaal la muujinayo waaya kambeynka maalmihii lasoo dhaafay labada murashax kamala harris iyo donald trump aad iyo aad ayay isugu weerareen donald trump waxa uu xoogga saaray muhaajiriinta isaga oo ballanqaadyo badan sameeyey halka kamala harris ay ku eedeyneysay madaxweynihii hore murashaxa xisbiga jamhuuriga in uu warar maaragtay marin habaabin ah uu ka sameeyey duufaanadii dhowaan ka dhacay dhowr gobol oo uu ugu wen yahay gobolka florida marka arrimahaasi sidee ay uga hadleen warbaahinta maraykanka runtii warbaahinta maraykanku maalmahan waxay aada u hadalhayeen weerarada isdaba joogga ee ay labada ololo ka imanaya ama ololaha jamhuuriga iyo ololaha xisbiga dimuqraadiga way jirtaa in madaxweynaha xisbiga jamhuuriga uu eedeeno badan usoo jeediya khaasatan uu ku tilmaamay in gobolada ay dhibaatooyinka aadka u badani ay haatan ay ku dhaceen oo qaarkood ay yihiin gobollo inta badan ay maamulaan gobernatoreyaal xisbiga jamhuuriga ka mida in aan si saxa loogu hagar bixin sidoo kale waxa uu xusay in dhibaatooyinka ay dadka soo galootiga khaasatan kuwa dembiyada galay ay ku hayaan dalkan maraykanka in ayadana uu maalmaha u horeeya ee la doorto wax ka qaban doono marka waxaad moodaa weeraradu inay sii xoogaysanayaan waana caado mar walba ololaha doorashadu markuu soo dhowaado in qoloba qolada kale eedeyno xaddaaf ay usoo jeediyaan laakiin waxaa laysku hayaa maxaad dalkan maraykanka u qabanaysaan maxaad ka bedelaysaan dagaalada adduunka ka socda maxaad ka bedelaysaan dhaqaalaha waddankan maxaad ka bedelaysaan nolosha dadka maraykanka marka dadku waxay hadda moodaa inaanay weeraradanba dheg u jalaqsiinaynin ee ay xooga saar labadan murashax keebaa danteenu ku jirtaa faysal doorashada saddex toddobaad ayaa ka hartay muslimiinta maraykanka ayaad moodaa in aada looga hadlayo maalmahan markay timaado codbixinta soo socod maxay tahay sababta diiradda loo saaraya sanadkan muslimiinta
waa markii u horreysay intaan dalka maraykanka anigu joogay dhowr iyo labaatan sano aan arko muslimiinta oo iyagu codkooda aada moodo inay si aada ugu xisaabtamayaan in runtiina waxaa keenay arrimahan dagaalkan bariga dhexe ee khaasatan falastiin ka socda ayaa muslimiin badan waxaad moodaa aada ay uga caroodeen arrintaas oo ay weliba ku eedeynayaan madaxweynaha haatan talada haya biden in inuusan wax badan ka qaban marka taasi waxay keentay in muslimiintu ay inta badan xooga saaraan gobolada loo yaqaano barral groundska oo gobolada ololaha aadka u xooga weyn uu ka dhaco goboladaasaba waxaa lagu qiyaasay waa toddoba gobol ilaa koob iyo toban gobol waxaad moodaa muslimiintu inay toddoba gobol ay xooga hadda saarayaan oo ay ugu horeyso gobolka michigan wisconsin iyo pennsylvania goboladaa waxaa loo yaqaanaa blue wall waa derbiga buluuga ah derbiga buluuga ah haddii dimuqraadiga laga qaado badanaa madaxweynenimada meherland waxaa kaloo soo raaca iyaguna gobollo kale oo jamhuurigu ay aada ugu dagaalamaan oo ah gobolada georgia arizona iyo nevada oo saddexdaa gobol ayaguna xaggaa xigay iyo north carolina marka marka toddobadaa gobol fiiriso waxaad moodaa muslimku inay isku dayayaan sidii ay u hubin lahaayeen in codkooda loo dareemo oo iyagoo aan labada murashax midna aan taageersanayn oo marka taa inaan caddaynaa fiican waxa weeye waxay ka soo horjeedaan labada murashaxba way ka soo horjeedaan muslimiinta inta badan kamaal harrisna way ka soo horjeedaan in donald trumpna way ka soo horjeedaan marka way ugu dambeyntii gobolka pennsylvania ayay dadka ka faallooda arrimaha maraykanka sheegaan inuu yahay gobolka kala saari doono cidda noqon doonta madaxweynaha muxuu muhiim u yahay gobolkaas gobolkaasi waa gobol tiro aad u yar lagu kala helo sagaal iyo toban codna way leeyihin waxaa lagu kala badiyana dee waxaad u baahan tahay laba boqol iyo toddobaatan cod baad u baahan tahay marka haddii xisbiga dimuqraadiga sagaal iyo tobanka ay lumiyaan oo xagga kale uu aado madaxweynenimadii way adagtahay inay helaan haddii jamhuurigu ay qaataanna madaxweynenimadu way u sahlanaanaysaa inay helaan maanta xog ururintii lasoo saaray maanta weliba ta ugu kalsoonida badnaa ilaa shan lix baa ilaa shalay lasoo saaray laakiin ta ugu kalsoonida badan oo maanta dadkao dhan ay saxaafaddu hadal haysay waa mid tilmaamaya inay labada murashaxba haystaan boqolkiiba afartan iyo sideed taa macnaheedu waxay tahay in waxaa dhici karta inay dimuqraadigu qaataan waxaa dhici karta inay jamhuurigu qaataan hadday jamhuurigu qaataan sababta aada loo saadaalinayo dimuqraadigu kama hor istaagi karaan madaxweynenimada xisbiga jamhuuriga inuu qaataan waayo xisbiga jamhuuriga wuxuu leeyahay sagaal iyo toban dheeraada oo aanu ku xisaabtamayn oo cod halkaasina waxaa u suurto gelaysa inay madaxweynenimadii saa ku qaataan